halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay kitaabkii roma oo qayb ka ah kitaabka axdiga cusub kitaabkan waa waraaqo cajiib ah oo la ururiyey kuwaasoo bawlos wakhtiyo kala duwan u soo dirayay kiniisaddii ka aasaasnayd reer roma ugu dambeysay waxay inoo joogtay maadada ku saabsan daahirinta ficilka ah oo waxa ay inoo joogtay marka bawlos lahaa dabiicaddiinnii hore ayaa waxaa lala qodbay masiixa waxaana taasu ay noqonaysaa ficil markii aynu rumaysanno markaana waxa aynu fahmaynaa in aan loola jeedin innaga qudheenna in laynala qodbay masiixa laba kun oo sannadood ka hor waxaase loo jeedaa dabiicadaha aadamiga ah ee aynu leennahay ee xunxun ayaa waxaa lala qodbay ciise masiix waxaa kale oo bawlos uu halkan inoogu sheegayaa haddaan horay idinku sii wadno turjumadda aayadda lixaad sidan in jidhka dembigu baabo'o waxaana ereyga baba uu noqonayaa gariig ahaan katagiyo oo macno ahaan noqonaysa waxaan shaqayn ama la cuuryaamiyey ama laga takhallusay waxaana bawlos intaa uu raacinayaa oo uu leeyahay si aynaan mar dambe addoommo ugu ahaanin dembiga haddaba bawlos odhan maayo dabiicaddeenii hore waa la cirib tiray waxaase uu leeyahay maadaama dabiicadihii hore la qodbay ayaa jirka dembiga lehi laga adkaanayaa markaana wixii hadda ka dambeeya waa markaa aynu rumaysana eh waa in aynaan dembiilayaal u sii ahaanin dembiga haddaan horey idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegeynaa baalka ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawloosu qoray dadka rooma cutubka lixaad aayaddiisa toddobaad waxaana qoran sida tan waayo kii dhintay dembi wuu ka xoroobay oo xaq baa laga dhigay waxaa bawlos markan uu leeyahay haddaan ka yaro faallono maadaama jirkii dembigu uu dhintay ayaa qofku waxa uu ka xoroobayaa dembiga oo waxaa laga sii daynayaa xabsiga marka ayaa bawlos waxaa iminka leeyahay kii dhintaa waxa uu ka xoroobayaa dembiga oo waxa uu noqonayaa mid laga sii daayo xabsiga ee uu ugu jiro dembiga haddaan horey idinku sii wadno haddaba xigashada warqadda reer rooma uu u qoray rasuul bawlos cutubka lixaad aayaddiisa siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiinse haddaynu masiixa la dhimannay waxaynu rumaysannahay inaynu haddana isaga la noolaan doonno haddaba haddii aynu masiixa la dhimanno ayaannu rumaysannahay inaynu isaga nolol la helayno hadday noqon lahayd dunida iyo haddii ay noqon lahayd qiyaamaha waxaana aan la wadaagaynaa sarakicidda nolosha maanta waxaana laynaga sarakicinayaa dhimashada maalin maalmaha ka mid a haddaan horey idinku sii wadno faallada warqaddan ayaannu haddana eegaynaa aayadda sagaalaad ee isla cutubkan lixaad waxaana qoran sida tan waynu ognahay in masiixa oo kuwii dhintay ka sare kacay uusan mar dambe dhimanayn dhimashadu mar dambe u talin mayso habase yeeshee masiixii ammaanmay ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii ciise ee yoxanaa loo muujiyey cutubka koowaad aayadda siddeed iyo tobnaad baalka afar boqol lix iyo labaatan ee axdiga cusub sida tan iyo ka nool anigu waan dhintay oo bal eeg waa noolahay tan iyo weligayba oo waxaan haystaa furayaasha dhimashada iyo haadees haddaba sarakicidda waxa ay ku furmaysaa nolosha daa'imka ah ee masiixa waxay kaloo ku furmaysaa kuwa ku kalsoonaada masiixa haddaan horey idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawloosu qoray dadkii reer rooma cutubka lixaad aayadda tobnaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo dhimashadu dhintay mar keliya ayaa uu xagga dembiga ka dhintay laakiin noloshuu ku nool yahay ilaah buuna u nool yahay isagu hal mar buu dhintay waa masiixa eh laakiin weli maanta wuu nool yahay ciise masiix wuxuu weli u ducaynayaa oo ilaah u baryayaa kuwiisa sababtaas aawadeed waxa uu kaa badbaadin karaa dembiga ugu xun dembiyada haddaba waxaynu iminka soo gaarnay tan labaad ee ay tahay kuweenna rumaystayaasha ahi in ay gartaan ama aqoonsadaan haddaan xaalkaa wax idiinka sheegno ayaa waxaa habboon bal in aad la soo kala baxdaan warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayadda koob iyo tobnaad waxaana qoran sida tan sidaa oo kalena idinku isku tiriya in aad dembiga u tihiin kuwo dhintay oo aad ilaah u tihiin kuwo nool xagga ciise masiix haddaba marka la leeyahay isku tiriya ayaan ka dhignayn malow habase yeeshee waxa weeye inaan wax waliba runta ku salayno markay joogto dhimashada dembiga iyo nolosha ilaah aynu ka helayno ama ku timaada waxaana loo jeedaa marka la leeyahay isku tiriya ama maanka ku qabsada in dembiyadiinnii hore la dhigay qabrigii yuusufkii reer aramitaaya ee dabeeto la geliyey ciise masiix muddo haatan laga joogo laba kun oo sannadood laakiin markii masiixu dhimashadii ka soo sare kacay ayaannu innaguna dhimashadii ka soo sare kacnay dabiicad ahaan waana taas waxaa loola jeedo marka la leeyahay isku tiriya oo turjumada dhabtahay ay noqonayso ku xisaabtama haddaan horey idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa cutubka lixaad aayadda labayo tobnaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed dembigu yuusan jirkiinna dhimanayo u talin inaad damacyadiisa xunxun addeecdaan marka ay sidan tahay ayaa waxaa lagaga digayaa ama lagugu waaninayaa in jirkaagu uusan xukumin dembi oo aadan dembi gorodda u laadlaadin haddaan horey idinku sii wadno maaddadii hore oo ahayd sida jaga ahaan laynoo daahirinayo oo aan filayo in aad garateen ayaannu haatan u weecanaynaa sida ficil ahaan laynoo daahirinayo haatanna waxaannu si ballaaran kaga warramaynaa daahirinta ficilka ku timaada haddaba waxaynu soo aragnay daahirinta jaga ahaaneed waxaana weeye inaan garanno in dabeecadaheennii hore lala qodbay ciise masiix waxaana kaloo taasu ay ka macno tahay inaan garanno habka ilaah dembiilaha uga dhigayo sida uu doonayo marka ay xaqnimadu ka dhigayso isaga mid xaq ah oo dembigii laga qaaday ayaan la arkaynin isbeddel ku imanaya noloshiisa waxa keliya ee qofka haysta dabiicadda cusub ay tahay un inuu masiixi yahay waxaa markaa la doonayaa inuu garto qofku in lala aasay oo haddana lala sara kiciyey masiixa ilaa waxa uu doonayaa in qofku ku noolaado ruuxa quduuska ah qofka masiixiga ahi waxa uu la midoobayaa masiixa nool waxaana uu ku xisaabtamayaa xaqiiqdaas waana in uu rumaystaa haddaba sow arki maysid ilaa waxa uu inagu badbaadiyey rumaysad waana inaan rumaysad ku noolaanno badankeen isagaynu ugu kalsoonnahay badbaadadeenna laakiin miyaa badankeen isaga ugu kalsoonaanaynaa nolol maalmeedkeenna waxaan idiin sheegayaa inay ahmiyad ballaaran tahay inaynu rumaysad ku noolaanno haatanna waxaynu soo gaarnay waxyaabaha ficilka ah ee ku taxluuqa arrinka daahirinta ku saabsan waa inaad markaa ilaa hortiisa timaadaan ood isku dhiibtaan haddaan xaalka ficilka ah ee daahirinta halkiisii idinka sii wado ayaa waxaa habboon inaan isla eegno warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer rooma cutubka lixaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan xubnihiinna dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada laakiin ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwo ka soo noolaaday kuwii dhintay xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada haddaba marka la leeyahay isasiya ayaa lagu masaalayaa ereyada ku qoran warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer rooma cutubka labayo tobnaad oo aynaan weli gaarin aayaddiisa koowaad oo haddaan idiin akhrino odranaya qayb ahaan haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jirkiinna ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduusa oo ilaah ku farxo haddaba tanina waxa ay muujinaysaa sida aad adiguba ugu go'ayso howlaha ilaah loo qabanayo markaana marka la leeyahay isasiya ayaa waxa ay ka macno tahay aalaaba ishortaaga ama isku dhiiba haddaba fikirka ah in la isku dhiibo ayaa dad badani u arkaan waxaan macno lahayn ama laga dhiidhiyo habase yeeshee isku dhiibista aynu ka hadlayno waa tan isla markaasba aad ku noolaanayso nolol ammaanan ama quduus ah marka waxaan jecelahay inaan isticmaalo ereyga ah isasiin oo noqonaya in ilaah la isku dhiibo haddaba waxaa la leeyahay xubnihiinna dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada asbaabta badankeen aynu dhibaatooyinka ugu dhacno ayaa waxa ay tahay inaan innagu isku dhiibnay dabeecaddii hore innaga oo qushigeenna ku soconna ayaannu isku dhiibaynaa doonista ilaah iyadoo aynu u soo marayno dabeicadda cusub habase yeeshee dadku dhaqdhaqaaq ma sameeyaan markii ay masiixi noqdaan oo waxa ay la tahay in wax waliba ay isaga wanaagsanaanayaan waxaa markaa la doonayaa in lala hardamo dembiga iyo dhibaatada ina soo food saarta oo welibana aynu ku korno xigmadda ku jirta badbaadada aynu ku hellay masiixa haddaba inkastoo aynaan ciyaar uga tegaynin dabeecaddii hore ee noloshan ayaa haatan laynoo sheegayaa oo laynagu leeyahay isasiya ilaah waxaa la leeyahay isla sida aad dembigaba isugu dhiibtaan waa inaad ilaah isu siisaan sida idinkoo ah kuwo ka soo noolaaday kuwii dhintay haddaba haatan waxaad ku soo noolaateen masiixa waxaanad hesheen haddaad masiixiyiin tihiin nolol cusub oo waxaad noqoteen kuwo mar kale dhashay marka bawlos leeyahay xubnihiinnana ilaah u siiya sida qalabka xaqnimada ayaa waxa uu ka hadlayaa wax kooban oo welibana khaasa haddaba saaxiib waa maxay dhibaatadu aniga dhibaatadayda waan garanayaa ee taadu waa maxay haddaba wax waliboo aad gocanayso isaga hordhig oo adiguna isa sii haddii aad xagga dabiicadda ka liidato waxaan kuu sheegayaa inay kuu wanaagsan tahay in aad ilaah hor keento waxaa hubala inuu kugu caawinayo sidii dabiicaddaadu ay ku noqon lahayd mid dadka hortiisa lagu aqbalo haddaba miyaa dhibaato ka haysataa xanta bani aadamka wax kastooo dhibaatadaadu ay tahay waxaa hagaagsan inaad ilaah hor dhigto haddaba taasu miyaanay kuu noqonaynin daahirin ficilah oo adiga aad la imanayso wax kasta ee xun ee maankaaga iyo nafsadaada ku jira ayaa lagaa doonayaa inaad ilaah hor dhigto waxaa hubala in dunideennu iminka ay macaasidu ku badan tahay markaana ilaah horkeen haddii ay dhib iyo shiddo kugu hayso oo ay is hortaagi karayso badbaadintaada ku imanaysa xaqnimada marka xaalka ku saabsan dhibaatadaada ayaa la doonayaa inaad ilaah hordhigto wax kastoo ay yihiinba oo waa inaad ilaah u soo hordhigtaa sida qalabka xaqnimada markaa dhici mayso in laga aqbalo inaad tidhaahdo sidaa ma yeeli karo waxaad sidaa ku samayn kartaa saaxib haddii aan kuu sheego qarsoodiga xaaladda ruuxa quduuska ah oo noloshaada soo gala haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer rooma cutubka lixaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo dembigu idiinma talin doono maxaa yeelay sharciga kuma hoos jirtaan laakiinse waxaad ku hoos jirtaan nimcada haddaba sharciga waxaa la siinayaa dabiicaddii hore ee dembiga marka adigu aad tahay qof masiixiya ayaadan ku noolaan karaynin dabeecaddii hore ee jirka taasuna waa intaadan masiixiga noqon haddii aad masiixi noqoto waxaad yeelanaysaa dabiicadda cusub ee ah in dembiga aad kala dhimateen iyadoo ay ugu wacan tahay in dabiicaddii hore ay la dhimatay ciise masiix markii masiixu dhimashadii ka soo sare kacayna ayaa noloshaaduna ka sare kacday dabiicaddii hore ee dembiga oo qabriga ayaa looga soo tegey waxaad iminka leedahay dabiicad cusub waxaanad hoos imanaysaa ama isa siinaysaa ilaah war maxay taasu tahay shay qaali ah oo leh sharaf iyo ammaan waa marka aad ilaah isku dhiibto e haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul boolos u qoray dadkii reer rooma ayaannu iminkana eegaynaa cutubka lixaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waa sidee haddaba sharciga kuma hoos jirno oo waxaynu ku hoos jirnaa nimcada sidaas daraaddeed miyaan dambaabnaa yaanay noqon haddaba waxaan doonayaa inaan tafaasiil ka bixiyo aayaddan taasoo idin caawiyeysa kuwiinna masiixiyiinta ah waxaa bawlos ku bilaabayaa aayadda su'aal oo waxa uu leeyahay haddaan hadalladii si kale u dhigo waa sidee haddaba miyaannu dambaabnaa sharciga aynan ku hoos jirin awgii iyo in nimcada aynu ku jirno aawadeed ma sidaas la ajligeed baynu u dambaabaynaa haddaba su'aal buu weydiinayaa reer roomo ee ma ahan inuu leeyahay aynu dembaabno maadaama aynan sharciga ku hoos jirin oo aan ku hoos jirno nimcada haddaba qaabka su'aashu ay u dhacayso ama uu u dhigayo markaad eegto aayadda shan iyo tobnaad ayaad garanaysaa inay ka beddelan tahay sidii uu u dhigay aayaddii koowaad bawlos waxa uu muujinayaa inay daahirinta ama quduusnaantu ku salaysan tahay xaqnimada waxa ay ku timaadaa rumaysad waana in la rumaysto in ilaah xaq inaga dhigi karo aniga iyo adiga maahan kuwo xaq iska dhigi kara ama xaq ka dhigi kara dad kale markii aynu baranno inaynan ku noolaan karin nolosha masiixinimada ayaannu baranaynaa cashar weyn waxaanan kaloo baranaynaa inaan isaga u noolaanno marka uu nolosheenna soo dhex galo bawlos su'aashiisan ayaa waxa ay tahay in xaqnimadu gaarto halkii ay lahayd oo ah quduusnaan markaan dhanka kale ka eegno qofka caadiga ah waxa ay la noqonaysaa in loo baahanayo shuruuc ama qawaaniin ama xeerar uu ku socdo marka uu masiix yahay haddaba markii aanu eegno taariikhaha kiniisadda ayaannu eegaynaa ama arkaynaa in ay soo baxayaan hormooyin dada oo soo gelaya nolosha masiixinimada haddaba markii aannu eegno taariikhda kiniisadda ayaannu arkaynaa in ay soo baxayaan hormooyin dad ah oo soo gelinaya nolosha masiixinimada shuruuc iyo qawaaniin waxaa kuwaasi ka mid ahaa firqadiimeedka loo yaqaano puritans oo ahaa rag wanaagsan oo wax badan laga faa'iiday habase yeeshee waxa ay adkayn jireen in la dhowro maalinta sabaadka oo iyaga u ahayd maalinta axadda haddaba taasu waa wax iyaga ay iska samaysteen laakiin sabti axad ma aha sabaatna micnaheedu waxa weeye maalinta sabtida lamana beddeli karo waayo ilaah baa sidaa ka dhigay waxaa kaloo jirta hormooyin kale oo fara badan oo watay sharciyo iyo xeerar ay ku soo dareen nolosha masiixinimada waxay markaa hormooyinkaasu ku soo dareen noloshii masiixinimada sharciyo ay leeyihiin qofku waa in uusan waxaas iyo waxaa samaynin haddii uu doonayo in uu ku noolaado nolosha masiixinimada sababtaas qudheeda ayaan anigu uga soo hor jeedaa ama ku mucaaradayaa in qofka masiixiga uu ku noqdo shuruuc iyo qawaaniin la barayo aawadeed sidaas ma ahan sida aad ku noqon karto saaxiib masiixi wanaagsan haddaba nolosha masiixinimadu ma ahan mid la raacayo qawaanin waxaad raaci kartaa xeerar iyo sharciyo welibana waxaa suuragal ah inaadan ku noolaanin nolosha lagaa doonayo ama laga doonayo qofka masiixiga ah qofba wuxuu markaa odhan karayaa ama iweydiin karaa ama idinkuba aad isweydiin kartaan waa maxay nolosha masiixinimada nolosha masiixinimadu waa tan aad masiixa daacad u ahaanayso waxaana ay ka macno tahay inaad xiriir wanaagsan la samaysanayso masiixa saaxiib miyaad jeceshahay masiixa waxaa ahmiyaddu noqonaysa inaad masiixa jeceshahay oo aad isaga raacsan tahay waxaa masiixu kugu leeyahay haddii aad jeceshahay waa in aad raacdaa amaradayda waxaana ay ku qoran tahay haddii aad doonayso tixraaca injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka afariy tobnaad aayaddiisa shan iyo tobanaad haddaba in la isku sunto masiixa waa marka dabiicadeennii hore isaga lala qodbay eh ayaa taasu noqonaysa quduusnaanta ama daahirinta jaga ahaaneed sidaan horeyba u soo aragnay taasaana aasaasku noqonaya haddaba marka daacad loo ahaado masiixa ayaa waxaa qofku helayaa ama khibrad u yeelanayaa daahirinta waxaana loo yaqaanaa daahirinta ficilka ah waa sidaas oo xaalka maba adka saaxiibkayga qaaliga ahow ma ahan sida aad u soconayso laakiin waa halka aad ku soconayso waxaa markaa su-aashu ay noqonaysaa miyaad ku soconaysaa elayska oo aad wehelnimo la yeelanaysaa masiixa haddaba dembigu waxa uu jebinayaa xiriirkii aynu ilaah la dhiganay dabcan dabeetana waxaannu qiranaynaa dembiyadeenna sayid ciise masiix ayaa waxa uu leeyahay ama ku leeyahay butros markii uu ku jiray qolladda sare oo ay qaadanayeen cashadii ugu dambaysay haddaanan cagaha kuu maydhin qayb iguma lihid markaana haddii aynaan weliba qiranin dembiyadeenna ayaa waxaa hubaal ah in aynu helayno guuldarro oo waxaa markaa inagu dhacaya ama ay noqonaysaa inaynan helin nadiifintii aynu doonaynay waxaa markaa laynaga doonayaa saaxiibayaal inaynu qiranno dembiyadeenna oo waxa uu rasuul yuxanaa inagu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka koowaad aayadda sagaalaad haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan markaana tan aniga iyo adiga ahmiyadda inoo leh ayaa waxa ay tahay inaan sayid ciise masiix la lahaanno wehelnimo oo aynu addeecno waxaan markaa dabeeto ku noolaanaynaa nolol masiixinnimo haddaba waxaa jira masiixiyiin badan oo maanta odhanaya maadaama layna badbaadiyey waannu dembaabi karaynaa ama wax kastaoo ee aynu doonayno baan samayn karaynaa saaxiib haddii lagu badbaadiyey oo aad nimcada ku badbaadday maahan in aad samayn karto wax kasta ee aad doonayso sidaannu ku arki doonno cutubka siddeedaad ee isla warqaddan rasuul bawloosu qoray dadkii reer rooma muddo laga joogo ugu dhowaan laba kun oo sannadood ka hor haddaba markii aad eegto warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka galatiya ayaa bawlos u sheegayaa masiixiyiintii halkaa ku noolayd inay jiraan saddex hannaan oo dadku ay ku socon karayaan waxaana weeye kow in qofku sharciga ku noolaado labo in qofku ku noolaado qawaaniin u gaar ah saddex iyo in qofku ku noolaado xorriyad haddaba marka qofku uu ku nool yahay sharciga ayaa qof waliba lahaanayaa qawaaniin uu raacayo waxaa jiray nin aan jaraa'id ka akhriyey oo lahaa noloshaydii oo dhan waxaan siiyey ama u huray macaasi haddaba taasu waa sharcigii uu raacay ama uu doortay oo waxa uu ku noolaa nolol macaasi ah haddaba micno yeelan mayso cidda aad tahay haddii aad sharci ku nooshahay waxaad ku nooshahay dabiicaddii hore haddaba darafka kale ee bawlos ka hadlayo ama uu doonayo inaan iska ilaalinno waa nolosha qaar marka aynu ku noolnahay waxyaabo innagu aynu degsannay ama qushigeenna haddii aad tahay dhallaan ilaah ama mid ilaah ka cabsada wax kastoo aad doonto xor baad u tahay waxaase lagaa doonayaa waxaas aad samaynayso inay noqdaan wax ka farxinaya masiixa ilaah waa in aad daacad u ahaato sayid ciise masiix oo aad isaga isa siisaa taasina waa ficil waana wax muuqda oo qofku samaynayo oo aan yarayn ama la dhayalsan karin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer roome cutubka lixaad aayadda lixii tobnaad waxaana qoran sida tan ma weydaan ogeyn inaad addoommo u tihiin kii aad isu siisaan sida addoommo addeeca oo aad addoommadiisa tihiin kii aad addeecdaan ama ha noqoto dembiga idiin kaxeeya xagga dhimashada ama adeecidda idiin kaxaysa xagga xaqnimada haddaba marka bawlos leeyahay ma weydaan ogeyn ayaa waxaa xaqiiq ahaan uu ula jeedaa in masiixiyiintii beriga ayan garanaynin waxa uu kala hadlayo oo waxa ay u baahnaayeen inay gartaan xaalka uu ka hadlayo markaasuu wuxuu yidhi inaad addoommo u noqonaysaan kii aad isu siisaan sida addoommo addeeca taa ma ogtihiin welibana masiixiyiintii hore weydiin maayee innagana wuu ina weydiinayaa haddaba qof waliba ee nool waxbuu addoon u yahay ama qof ha ahaadeen ama hiwaayad uu leeyahay ha ahaatee waxaa kaloo suuragal ah inaad xitaa addoon u tahay shayddaanka qudhiisa maantadan markaana iyadoo ay ugu wacan tahay dabiicaddeenii jilicsanayd ama itaalka darrayd ayaannu addoommo u noqonaynaa qof ama shakhsiyaad ama sheeyo markaana bawlos waxa uu leeyahay kan aynu sayid ka dhiganno ayaa waxa uu inoo noqonayaa ama yahay kan aynu addeecayno
siraadkii adduunkow subannaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin